halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a waad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan ah dhegaystayaal waa maalin isniin ah bisha juunna waa toddoba iyo labaatan sanadka laba kun laba iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socotiinaysaa caashe ibraahim aadan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dhallinyaro ku dhaqan magaalada laascaanood oo adeegsiga baraha bulshada uga faa'iidaysta in ay ku soo bandhigaan ganacsigooda
isbedelka dhanka aan dareemayo iyo waxyaabaha iga caawiya waxaa ka mid ah in aan meelo dhaadheer oo aan laga soo dalban jirin alaabteeda iminka laga soo dalbado
waxaa kaloo aad maqli doontaan maamulka galmudug oo sheegay in ay taageero u fidinayaan dhallinyarada si ay isugu filaadaan waxaad sidoo kale maqli doontaan heesihii kala duwanaa ee barnaamijku idinku talagalay iyo ciyaarihii balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka maraykanka ayaa isniintan ku dhawaaqay cunuqabatayn cusub isaga iyo wadamada kale ee laysku yidhaahdo g toddoba in ay ku soo rogayaan ruushka si ay uga jawaabaan dagaalka uu ka wado dalka ukrain oo ay ku jiraan tallaabooyinka looga jarayo ruushka agabka iyo adeegyada ay u baahan yihiin ee waxyaabaha warshadaha iyo teknolojiyada ruushka aqalka cad ayaa sheegay in maraykanka uu bixin doono toddoba dhibic shan bilyan oo dollar taas oo qayb ka ah dadaalka g sn ee lagu caawinayo ukrain si ay u daboosho baahiyaheeda miisaaniyadeed ee muddada gaaban iyo in dowladuhu ay samaynayaan ballanqaad amni oo aan horey loo arag sida hadalka loo dhigay oo muddo dheerah si ay ukrain u hesho dhaqaale taageero bani'aadminimo mid ciidan iyo mid diblomaasiyadeed inta ay qaadanayso ku dhawaaqista ayaa waxa ay timid iyadoo hogaamiyeyaasha wadamada g ay ku kulmeen dalka jarmalka halkaasoo ay ku sugayeen khudbad uu jeedinayo madaxweynaha dalka ukrain valadimir zelenski dalka srilanka ayaa waxaa ka dhammaaday shidaalkii sida lagu sheegay warbixin isniintan lagu soo daabacay wargeyska daily mirer ee dalkaasi kun iyo boqol tan oo batrool ah iyo toddoba kun iyo shan boqol oo tan oo naafto ah oo uu haysta dalka kuma fillaan doonta maalin sida uu sheegay wargeyska isagoo soo xiganaya ilo qarsoodi ah oo ka tirsan ururka shaqaalaha ee ceylon petroleum corporation sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee royters oo soo xigatay sarkaal sare oo dowladda ka tirsan axaddii shalay dalka laba iyo labaatanka milyan oo qof ka kooban ayaa hoos ugu dhacay shan iyo toban kun oo tan oo shidaal iyo naafto isugu jirta si ay u sii wataan adeegyada muhiimka ah ee maalmaha soo socda iyadoo aan la keenin wax shidaalah ayuu wargeysku sheegay in srilanka ay si buuxda u istaagi doonaan adeegyada toddobaadkan iyadoo xitaa ay dadweynuhu aanay awoodi doonin inay raacaan gaadiidka dadweynaha mar kale duhur wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan dhallinyarada magaalada laascaanood qaarkood ayaa qaab ganacsi ahaan uga faa'iidaysta adeegsiga baraha bulshada kuwaasoo agabyada ay iibiyaan ku soo bandhiga barahooda waryaha v o eda ee laascaanood cabdikariim olol ayaa warbixintan kasoo diray laascaanood adeegsiga baraha bulshada ee ganacsiga goobaha dhallinyarada ayaa waxa uu noqday mid kor u kacay isticmaalka adeegan ayaa waxa uu yahay mid si weyn ay dhallinyaradu ay uga faa'iidaysanayaan baraha bulshada ay ka mid tahay facebook iyo tigtok waa meelaha ay wax ku iibiyaan fahanka dhallinyaradu ay ka haystaan ayaa qaar ka mid a dhallinyarada magaalada laascaanood ee ganacsatada ayaa waxa ay ka sheekaynayaan muhiimadda ay leedahay in ganacsiga lagu xayeysiiyo sidoo kalena isbeddelka wanaagsan ay ka sameeyaan iyaguna adeegoodu uu meelo badan gaadhayo horay dadka ganacsiga ugu jiray ma ay si weyn u adeegsan jirin balse jiilasha cusub ee ku soo biiray adeegyadani ayaa ka faa'iidaystay baraha bulshada iyaguna adeegooda u soo bandhigaya barnaamijka dhallinyarada laantaafka soomaaliga v o a ayaa ugu horreyn wax ka weydiisay qaar ka mid a marka iminka waxaan adigu muddo dhoweyd bilownay tictok ah inaan alaabta ku xayeysiino annaguo moodaynin in heerkan ay gaadhayso hadda aanu marayno waayo maalin walba gobolladii baanu usii dhiibnaa awal gobolada xuumaanaa dhiibi jirin magaalada gudaheeda unbaanu waxay noqonaysaa aad sii dhiibto weliba adigoo nooligii annagu aanu isu qabno oo nooligii dadkaanu soo dhoweyn u samaynayno annagu aanu isu qabno marka aaladan hadda adigu aad iyo aad baanu waxaweyaan isticmaalka social mediaha aad iyo aad iyo aad baanu yani hadeer kasi waaban lama laabnay baa markii horeysa tijaabay ahayd ganacsigaaga waxyaabaha uu kaaga caawiyey iyo isbedelka dhankaad dareemaysaa isbedelka dhanka aan dareemayo iyo waxyaabaha iga caawiya waxaa ka mid ah in aan meelo dhaadheer oo aan laga soo dalban jirin alaabteeda iminka laga soo dalbado waxyaabahaan keeno anna aan ku xayeysiiyo oo aan dhigo oo yacni marka aan dhigo waxaa la soo xidhiidha intaasoo kunoo qof oo waxaweyaan qaar saaxiibo badan iyo asxaab badan baan ku yeeshay dadku inta badan hadda waxaaba badanba intaa igala soo xidhiidha meelaha kale ama gobolada ama wadamano kale ama dalka dibadiisaba ha ahaato oo yacni alaabtii markaanu keeno shaygii aan xayeysiin ku samayno qof walba bartiisay ku gaadhaan moogta awel maanu awoodin inaanu gobolka mooye dee yacni kor heerkaa inaanu gaadhayno maanaan moodayn marka dee hadeer wuu sii laban laabnay weliba waxyaabaha aad iyo aad iyo aad u badan jaanis baanaan uba helinba inta badan dadka qaarkood inta in kooban baanu yacni aanu ku helan gaadhsiina alaabta tusaal ahaan oo kale horay facebook oo kale ad u isticmaali jirteen hadda tictok aad isticmaashaan farqiga u dhexeeya maxay tahay ay ku kala wanaagsan yihiin inaad ugu guurteen tictok farqiga u dhexeeya ay ku kala wanaagsan yihin waxay tahay facebook horta marka la yidhaahdo facebook markii hore facebook aan isticmaali jiray soo dhigi jiray laakiinse facebook waxaad moodaa in tiktoktu ka aragti dheer tahay sababtoo alaabteedu meelo aysan gaadhin bay gaadhaa facebookan aanu soo dhigi jiray in yaroo kooban unbay gaadhi jirtay laakiin waxaad moodaaba in tiktoktu ay kasii yacni dheer tahayba xagga maaragtay social media ha ka dheeraynayso sababtoo alaabteedu waxay gaadhaa meelo aanan awel aysan gaadhi jirin dadka naga soo dalbadaa ama gobolla ha joogaan ama dalka dabadiisa ha joogaan waa meelo fogfog bay gaadhaa qofku markuu rabo inuu wax idinka iibsado markaa sidaba idinla soo xidhiidhaan markay idinku arkaan muuqaalka dadku waxay noola soo xidhiidhaan laba siyaabood qof wuxuu kasoo commentiga iyada dhexdeeda kaasoo qofna masaj ahaan buu kuusoo qabanayaayo masaj ahaan buu koonay lamarkaagaan u baahnahay kadibna waad u jawaabaysaa oo lamarkaagaad u diraysaa uu kula soo xidhiidhayaa qofna commentiga dhexdiisu odhanaya xaggee kabacdina qofkaa waxayna ku khasbanaanaysaa inaad adigu aad la xidhiidho oo aad intaad adigu aad u gasho aad u sheegto halkaasaan joogaa gobolkaasaan joogaa alla markaa nagala soo xidhiidh oo saa u gaadhsiisay kuwanaaba dee meel walba gaadhsiinaya oo qof walba hadeer ama instagramka iyo tiktokkiisa buu ku xayeysiinayaa halkaasaa laga arkaya shay walba mid alaad shay kasta waxaweyaan wuxuu kaa rabaa sharaxaadiisii inaad dadka gaadhsiiso oo haddaad shaygiis ka soo dhigto dee cidina kugu soo celin mayso jawaab laakiin waa inaad sharaxdaa faa'iidadiisii iyo wixii tarayay iyo wuxuu ahaa waa inaad halkaa ka sharaxdaa kabacdiina dadkii markaas kula soo xidhiidhayaan baahida u qabeen
sidoo kale siciid xasan bulaale waxa uu ka mid yahay dhallinyarada magaalada laascanood ee ganacsiga ku jirta siciid ayaa barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga v o u sharaxaya faa'iidada baraha bulshada ay iska leedahay inay ganacsigooda kusoo bandhigaan iibinta waxyaaba ay hayaan ayay uga faa'iidaystaan awoodda baraha bulshada ay u leeyihiin iyagoona isticmaalaya facebook iyo tigtok ee sidoo kale instagramka
bismillaah horta ilaah mahad iskale waxaan anugu ka mid a dhallinyarta heer laascaanood ee ka faa'idaystay baraha bulshada horta markii koowaad alxamdulilah ma jirin baraha bulshada waxaan nagu dhibahay mar walba inaan dad waxaaweeye ama isagoo wariyaasha u yeedhanno oo xaysiino loo sameeyo laakiin hadda wixii hore waa laga baxay oo yacni adoo meheradaada jooga ayaad waxaweye mawalkaagadoo haysta xaysiisan kartaa waxaan waxa weeye waxaad iibinaysaan meel dheer gaari karaa bulsho badanna kaala soo xidhiiri karta waxaad iibisid waxaweeye lagaala soo hadli karaa waxna lagaaga weydii karaa halkaan adoo jooga waxaweye aad iibi kartaa alaabtaad haysid marka waa nimco la gaadha weyaan alxamdulilah baan waxaa weeye sidaabahaad uga faa'iidaystaan marka ma telefoonadiina aad ku duubtaan si aad dadka u tustaan oo kale haa waxaan ku duubnaa mawladeedan ku duubnaa annagoo haddi doona mawalka ugu fudud ba haysanna wax dhibaataa kalama kuloonno marka alxamdulilah hadeer waxaa weye mawalkaygan isticmaal mawalkaygan ku duubannaa wax walba annagoo meherdeeda joogna
bal ka waran waxyaabaad isticmaashaan marka maxaa ka mid ah aad baraha bulshada adeegsataan waxaa ka mid horta doorka ugu muhiimsan ugu weyn aan waxaan haysano aan ku xaysiisano waxaa ka mid a tictokta ka mid a oo markii aad waxaa weeye dee marka waxaan isticmaal jir facebook iyo isdhihi jirna marka qaar wax soo dhig dad badan baa arki kara bulsho badan baa arki karta oo meelo dheero waxaa weeye dee meesha facebook gaari karin waxaa weeye gaadha alaabtaas aan soo dhigno marka waxaa ilaah loogu mahadnaqa alxamdulillah dhallinyarada oo kale marka laga yimaado dee dadka horey ganacsiga ugu jiray faham badan kamay haysanin baraha bulshada oo kale dhallinyaradu maxay awood u leeyihiin horta baraha bulshadu waa waadin karo waxaa weeye uu ku baahin karo marka annagu waxaan ugu muhiimsan aan kaga faa'idaysan karno haddaan dhallinyarana waxaan qabanno waa ganacsigaas ganacsigana waan kaga faa'idaysanaa alxamdulillah halkaana dee darinta laga hadlo xaggii wariyaashii raggii xaysinta samayn jiray shaqala'aan baa ka jirta waayo dee waxaynoo xaysin jiray waan iska joojina annagoo gurigayga joogna meeshayga joogna shaqadayga joognaan marka dad inta shayga adoo gurigaaga joogaad rawaxi karta adoo rawaxay baad gurigaaga adoo joogaad baad marka niyo waa hawl fududaysigu la aad u weyn waana ka faa'idaysanaa annagu runtii kolay cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood
laantaab soomaaliga e v o a ayaad degeysanaysaan barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada oo si toos idinkaga imaanaya magaalada washington haatanna waa dhinacii heesaha ee barnaamijka uu idinku talagalay
Mm-hmm.
waxaad dhegeysanaysaan tabintayada duhurnimo ee laanta af soomaaliga v o mar kale haddaan dib ugu noqonno qodobada barnaamijka uu idinku hayo maamulka galmudug ayaa sheegay inuu taageero intii ikraankooda ah ay siinayaan dhallinyarada ku dhaqaan deegaanada maamulka si ay u noqdaan kuwo isku filan oo waxqabsada agaasimaha wasaaradda ganacsiga galmudug sakariya shariif caweer ayaa arrimahani waxa uu kala hadlay waryaha v o eda gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq
bismillahi raxmaan iraxiim waa maadsan mahadsan tahay iyo tiamka v o a dhan waan u mahadcelinayaa shaqada culus ee ummadda soomaaliyed u heydaan waama haddaan u laabto su-aashii ay weydiideen ahayd magaalada hal abuurka leh ee galmudug ku nool maxaa u qabateen wallahi waxaan u qabanay dhowr brograamyo oo waaweyn oo wax badan ay ka faa'iideen oo ha ugu horeydo tababaro aan u sameynay iyo businesskoodii aan u sameynay marketing fiican iyo wax agabyadii ay ku shaqaysan lahaayeen oo aan ka caawinay
wasaaradda dhalinyarada marka ay noqoto ganacsiga ku jirta kasuko inaad tababaro u samaysaan maxaa dhiirigelin ah oo dhalinyarada ganacsatada ah ee yaryar aada u samaysaan
waxaanna investmentii aan u sameynaa waan halgelinaa oo waxaan sameynay mashruuc oo hadarkaan oo aan afar boqol iyo toddoba goobood ah oo galmudug dhan oo maalgelinaha ayaan u sameynay oo ugu talagalnay goobaha ee dadkaas dhalinyarada ah oo shirkadaha ama kule shirkada yar ama kambaniya yar ayaan u sameynay waxaan siinay investmenti oo lacag deyn ah ayaan siinay oo bangiyeyda adduunka ayaan waxawaaye aan ka helnay deeqdaas si aan deyntaas usoo gudaan kadib haddii deyntaas ay soo celiyaan waxaan sameynaa dad kaleeto oo eeko kaleeto ayaanu kor usoo qaadnaa si aan u keenno heer dhexe ama heer sare dhalinyaro waxaa jirta shaqa la-aan ah dalka gudihiisa ku sugan qaarkoodna shaqa la-aanta aawadeed dalka uga baxay wasaaradda ganacsiga dowlad gobolka dalka oo aada agaasimaha ka tahay maxaa qorshe ah oo ay dhalinyarada shaqa la-aanta ah u haysaa
ugu horeyn horta wadanka baahidaas waa ka jirtaa soomaaliya oo idin annagana waxa weeyaan waxaan naga kaashanaa hay-adaha deeqbixiyaasha ah waxaan u gudbinaa macluumaadkaas sanad walbana waxaan soo xirigelinaa tiim dhalinyaraha ayaan shaqaabuur u sameynaa waxa ugu badan hay-adaha kala hadalnana waxa weeyaan inay dadka ka daayaan waxaa la yidhaahdo kaararka ama waxa ay yihaadaan ay siiyaan kaararka oo cunto cunto intay siiyaan oo qofkii cuntada uu suganayo waxaa dhahnaa ugu bedela cuntadaasi wax yar oo business ah oo miis ah loo saaro ama kuteenaro oo sida dukaamada ah dukaamo ah oo talaagidihii iyo agabkii ay waan hadda waxaa jeerna anaga wax waaweyn oo noo dibto noo dhistay hay-ado kaliduwan noo dhiseen suqulyadaasna waxaan u diyaarinay in dhalinyarada baagamuudada ah ay suqula imaadaan markay imaadaanna waxaan ay helayaan lacag deena oo bangiyadii oo idil waddan ka shaqaynayay lacagtaas deenta ay dhiibayaan u marinayno si ay anaga musuq maasuqa iyo iskudababarinta oo madax banaanaato annaga xataa waxa waaye waa ka dhexbaxnay waxaan u diidnay bangiyada ganacsiga ee barefadka ah si aan ula xisaabtanno dadkii qaatay iyo kuwii dhiibayba
wasaaradda ganacsiga inkastoo hadda ay shaqooyin badan aysan awood u lahayn in ay dhalinyarada waabusto haddana wasaaradda qorshaheeda ma ku jirtaa dhalinyarada miyiga ku dhaqan deegaan dowlad goboleedka mudug iyagu in shaqa abuur aada u samaysaan si noloshooda wax looga kaado
aada iyo aad waa su-aal aada u muhiimsan oo waxa ugu weyn ota anagana haysta caqabadan haysta waxbaa galmudug ka jira waa xoolo dhaqataa u badan nahay caqabada ugu muhiima dadka isku dagaalayaan waxa waaye dhaaqa waxaan diyaarino qorshe ah oo anagoo la kaashanayno wasaaradda beeraha iyo wasaaradda xanaanada xoolaha galmudug iskaashatooyin oo beeraley ah qofka inuu noqdo reer guura oo waxa waaye beeralaha oo beerahaas waxsoosaar ay u sameeyaan waxsoosaarkoodana aan u dhoofino waxaan sameynay hay-adda ilaahatay dhowrka oo hubinta tayada badeecadaha galmudug oo annaga waxa waaye nahoos tagta hay-adaas waxaan sameynaa in badeecadii haddii caana ahaan lahayd haddii calafka ahaan lahayd warshadaha haddii ahaan lahayd inaad bargo hadertaan wuxuu nomaraya meel fiican si aan u gaarsiinay reermiyiga laftirkooda hadertaan way garteen wax soo saarka beeraha aad bay u fahamsan yihiin qofka waxaan u sameynaynaa meeshii oo deegaanka u lahaa ayaa deen ah ayaan u qaadaynaa siligaas markuu loo xiro wixii kasoo baxo wax soo saarka hadhoosii ayaa wixii faa'iidadana uu qaadanaya wax yaroo oo sanadkii ama bishii lagu dhiibaya qofkii marka dukaadadan kaasoo agoodnaa welina meel fiican noo maraya hadda waxaan haysta abaara daba dheeraaday dadkiina biyaha iyo ma gaari kara meeshii laakiin calaa aqali jawaaba ayaan u sameynay waxna waa noo soo socdaa insha allah wasaaradda muddadii aada joogteen maxaa idiin qabsoomay wallahi wax weyn ayaa noo qabsoomay waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan markaa meel la imaanayo wax la diiya sharciyadii ay ku shaqayn lahaayeen shaqada koowaad aan qaban waxa waa sharciyadii iyo xafiisyada ku shaqeeyeen askareyna oo baarlamaanka la kaashanay sharcigii shakiyada ganacsiga galmudug sharciga kambaniga sharcigii maalgelinta investment iyo siyaasad diib ah iyo riitaya dhowrka hubinta tayada badeecadaha galmudug oo standard aada u wanaagsan east african standard li aan qaadanay intaasba waxa waaye qaarna waa baaskareennay qaarna hadeertaan golaha wasiirada horyaalaan ugu dambeyn maxay tahay qorshayaasha aad ka leedihiin horumarinta ganacsiga gaar ahaan marka ay noqoto ganacsiga gabdhaha ku dhaqan deegaanada galmudug ama haweenka deegaanada ku dhaqan galmudug sidaa ka warqabtaan maanta soomaaliya wax u badan oo shaqeeya ama waxa waaye la daandhacaya ama shaqo raadinaya haweenka weeyaan oo ubadkii ay ka dhanqarayaan baryoolkii mar walba oo aan helno wax investment ah ama caawin ah waxaan priority ah saarnaa haweenka maadaama haweenka ay yihiin oo dhibdhaxaadka bulshada waxa aan anaga u wadno waxa weeyaa in guri kasta oo galmudug ku yaala in aan ka helno dumar ama gabar ka shaqaynaysa oo soo shaqo tagta oo ka maalgelinaya qorsheenu yahay qorsheha ugu weyn hadda aan wadnona waxa weeyaan in aan dadka u wacino wax soo saarka gudaha oo beeraha iyo kalluumaysiga
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha wasaaradda ganacsiga galmudug sakariya shariif caweer waxa uu waramayey cabdiwaaxid macalin isaaq
waa barnaamij xoogga saara mawduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhegaysataan idaacadda v o eda laanta af soomaaliga ciddii uu sheego dhegaysiga barnaamijka ilayska v o we waxaad ka dhegaysan kartaan buggeenna v o e somaali com haddaba ku xidhnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o eda ilayska v o e
idaacadda duhurnimo ee laanta af soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan si toosa ay idinkaga imaanaysaa magaalada washington haatanna mar kale iyo dhinacii heesaha
inaan noqono laanqudha sida laba walaala inaan noqono laandirin sida layla iyo qays inaan noqono laanqudha anna lahasha awga malado hurdadaba anna lahasha awga mallado hurdadaba lixda saaxaabinima lilow la iigu heesa igu laadan tahay inaan liito ma og tahay haddaadaad igu laadan tahay inaan liito ma og tahay mise waaban lumayo lurku waygu kali laydha iyo roob inaan noqono waa libin sida lug iyo faras colaa inaan noqono lama huraan sida laydha iyo roob inaan noqono waa libin sida lug iyo faras colaa inaan noqono lama huraan anna labalabiyo ciil malado hurdadaba anna labalabiyo ciil malado hurdadaba lixda saaxabenima lilowla iigu heesaa haddaadaad igu laadan tahay inaan liito ma og tahay haddaadaad igu laadan tahay inaan liito ma og tahay mise waaban lumayo lubku waygu kali sida looxa iyo diin inaan noqono waa libin
guud ahaan idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ayaa intaasi ku eg waxaa idinla socodsiinaysay caashe ibraahim aadan dhinaca farsamada waxa uu ahaa ismaaciil xuseen farjar intaan mar kale kulmayno nabadgelyo
inaan noqono waa libin sida leeb ka dhacay qodhi inaan noqono lama huraan anigana libaaxi jacaylkay lagdadaayo anigana libaaxi jacaylkay lagdadaayo